بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد waxaan ku jiraa axaadiistii baabu sabri ayaa weli inoo socota wa can anas ibni maalig waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala inuu yidhi anas ibni maalig mara wuu maray annabiyu sala allahu calayhi wasalama cala imra'atin haweeney oo tabkii ooynayso cinda qabrin qabri kor agtiisa ku ooyeyso oo wiilkeedii fa qaala wuxuu yidhi islaantii wuxuu ku yidhi ittaqillaaha ittaqii ka baq allaaha alle oo wasbirii iska sabir iska dulqaado fa qaalat waxay tidhi ilayka iga fogow cannii aniga iga fogow iga durug bay tidhi fa innaka adigu lam tusab kuguma ayna dhicin bimusiibatii waxa aniga igu dhacay oo kale kuguma dhicine sabire ma aadan dhahdeena iga fogow bay tidhi walam tacrifhu mana taqaano faqiila waxaa lagu yidhi laha haweenaydii innahu qofka aad sidaa ula hadashay annabiyu nabigii weeye sala allahu calayhi wasalam nabigii ilaahay weeye ninka aad ku leedahay iga fogow waxa igu dhacay kuguma ayna dhicine fa atat way timid baaba annabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga gurigiisii iridiiba siibay timid falam tajid ma ayna helin cindahu nabiga agtiisa bawaabiina kuwa sida madaxda lagu yaqaano waardiye ah oo iridda taagan ma ayna arag fa qaalat waxay tiri markay nabiga u tagtay lam acrifka kuma ana garanaynin way cudur daaranaysaa nabiow kuma garanaynin fa qaala wuxuu ku yidhi marka innamaa in kale ma ahee assabru sabirka cinda sadmati aluulaa dhicidda ugu horeysa markay musiibada ugu horeysa ay kugu dhacdo sadmada waxaa weye wixii ku derdera weeye cinda asadmati aluulaa waxaa weeye waa dhicidda hore weeye muttafaqun caleyhi xadiidkaasi waa la isku waafaqay wa fii riwaayatin riwaayo kale waxay ahayd oo limuslimin tabkii waxay ku oynaysay calaa sabiyin sabi ilmo oo laha iyada u sugnaaday wa can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka ilaahay qaala inuu yidhi yaquulu allaahu ilaahay wuxuu odhanayaa maa licabdii uma sugnaanin addoonkaygii almu'mini ee mu'minka ahaa maa cabdii almu'mini cindii aniga agtayda jazaa-un abaalgudid idaa qabadtu haddii aan qabdoodo safiyatun safiyuhu kii uu jeclaa xabiibuhu weeye oo min ahli dunyaa huma اxtasabahu uu ilaahay agtiisa ka ajri tirsado ila aljannata janno unbuu gelayaa rawaahu lbukhaariyu baa wariyey wa can caaishata waxaa laga wariyey radia allaahu canha annahaa caaishadii qaalat inay tidhi qaala rasuulula sa'altu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama nabiga ilaahay baan weydiiyey can idaacuuni daacuunka oo dadka laynayo ayaan ka weydiiyey fa akhbarahaa wuxuu u sheegay annahu daacuunka kaana asalkiisii wuxuu ahaa cadaaban cadaab yabcahuhu allaahu ilaahay uu ku soo dirayo tacaalaa sareeye calaa man yashaau cindii uu rabo fajacalahu wuxuu ka dhigay raxmata naxariis lilmu'miniina mu'miniinta naxariis buu u yahay falaysa ma ahaanin min cabdin addoon yaqacu uu dhacayo fi daacuuni daacuun uu ku dhacayo oo fayamkusu nagaanayo fii beledihi beledkaa kula dhacay ku nagaanayo saabiran isagoo dul qaadanayo muxtasiban oo ajri xisaabanay ajri tirsanayo yaclamu og annahu isaga laa yusiibuu kuma dhacayo ilaa maa kataba allaahu ilaahay wuxuu u qoray lahu isaga ilaa kaana lahu waxaa qofkaa u sugnaanaya midla ajri shahiidi qofka shahiidka ajrigiisii oo kale ayuu helayaa rawaahu lbukhaariyu baa wariyey wa can anas waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala inuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baan maqlay oo yaquulu odhanayo ina allaaha alle caza khaalib ahaa wajalla weynaaye qaala inuu yidhi idabtuliitu haddii aan imtixaano idabtalaytu haddii aan imtixaano cabdii addoonkayga bixabiibatayhi labadii uu jeclaa oo fa sabara uu usa- ku sabro cawadtuhu waxaan ka bedelsiiyaa oon ka ciwad siiyaa minhumaa labadii uu jeclaa aljannata jannuu helayaa yuriidu wuxuu u jeedaa labada la jecel yahay caynayhi waa labadiisa indhood rawaahu lbukhaariy baa wariyey wa can cataa ibni abi rabaax waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi qaala lii- qaala liya bnu cabaas cabdulaahi ibnu cabaas baa wuxuu igu yidhi radia allaahu canhumaa alaa uriika maku tusaa imra'atan haweeney oo min ahli ljannati jannada ehelkeeda ka mida faqultu waxaan balaa itus qaala wuxuu yidhi haadihi tan weeye almar'atu ee dumarka ah assawdaa'u ee madow atat innabiya nabigii bay u timid calayhi asalaatu wassalaam faqaalat waxay tidhi innii aniga usracu waa liilegdi wa innii atakashafu cawradaydana way feydmaysaa oo suuxdin baa u imanaysa markay dhacdana maradii baa muxuu ahay ka dhacaysa mana oga ruux suuxay waxba iskama oga fadcu llaaha tacaalaa lii aniga ilaahay ii bari inuu cudurkan ilaahay iga caafiyo fa qaala nabigeenna wuxuu yidhi in shiti haddii aada rabto in shiti haddaad doonayso sabarti waad sabri walaki aljannatu jannaana kuu sugnaatay wa in shiti haddaad rabtana dacowtu llaaha ilaahay baan kuu barye an yucaafiiki inuu ku bogsiiyo faqaalat waxay tihi asbiru waan sabrayaa faqaala wux- faqaalat waxay tihi innii anugu atakashafu inay cawradayda faydanto oon dhaco taa iyada kuma sabir karto fa- fadcu llaaha alla ii bari alla atakashafa inayn cawradayda faydmin fadacaa lahaa wuu u baryey muttafaqun calayhi xadiidkaa waa la isku waafaqay wa can abi cabdiraxmaan waxaa laga wariyey cabdulaahi ibni mascuud ahaa radia allaahu canhu qaala inuu yidhi kaannii waa aniga oo anduru fiirinayo ilaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay oo yaxkii ka sheekaynayo nebiya nebi oo ka qisoonayo min alambiyaa'i ambiyadii ka mida salawaatullaahi ilaahay naxariis- naxariisyaalkiisa iyo wasalaamuhu nabadgelyadiisa calayhim ambiyadaa korkooda allaha yeele nabigaasoo darabahu ay garaaceen qowmuhu qoomkiisibaa garaacay fa admowhu markaasay dhiig kaga keeneen wa huwa nabigiina yamsaxu wuu iska masaxayaa addama dhiiggii yuu can wejhii wejigiisa ka masaxayaa wa huwa yaquulu wuxuu odhanayaa allaahumma kfir liqowmi ilaahu qoomkayga u dembi dhaaf waa kuwii eh, ee dakhray ee dhiigga ka keenay ayuu wuxuu leeyahay ilaahu u dembi dhaaf fa innahum iyagu laa yaclamuuna waxba ma ay oge eh muttafaqun calayhi xadiidkaasi waa la isku waafaqay wa can abi saciid waxaa laga wariyey wa abi hurayrata radia allaahu canhumaa labadoodaba allaha ka raadi noqdee can innebiyi waxay ka weeriyeen sala allahu calayhi wasalama qaala inuu yidhi nabiga maa yusiibu lmuslima muslimka kuma dhaco min nasabin dhib kuma dhaco nasab min nasabin atacab baa loo jeeda oo jiradii iyo waxyaabaha kale ee qofka dhibayo oo dhan waxaaway dunuubta ka dahirayaan min nasabin dhib kuma dhaco wax dhiba oo wasabin waxaa weeye marad walaa min nasabin walaa wasabin marad iyo wixii la mida waxaa weeye waa isku mid labada way isu dhow yihiin iyo waxyaabaha dhibayo kuma dhaco il walaa hammin murug walaa xusnin welwel walaa adan dhib il walaa hamun waxaa welbahaar xata shawkatu hatta shawkata qodaxdiina ha aatee oo yushaakuhaa oo mudayso oo turqayso ilaa kafara allaahu ilaahay baa kaga astura bihaa intaa aan soo sheegnoo dhan min khataayaahu dembiyaashiisibuu ilaahay kaga asturaa